إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaysana waxaa ka mid ah askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka bakool howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa isaga baxay deegaanka xawaaley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe odayaasha ku dhaqan magaalada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa si adag uga soo horjeestay dhulboob ay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku hayo magaaladaas kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labaatanaad mashruuca qaybinta sikada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga hebay etoobiya ayaa laga reebay howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka kadib kulan ay isugu yimaadeen waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin faa'iidooyinka laga helo qiyaamuleylka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii ormestiran askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamo ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya waxa ay qarax uga dhigeen garoonka degmada waajid ciidamo halkaa ku roondeynayay ayaa si gaar ah qaraxa u haleelay waxaana halkaa ku naf waayey laba sarkaal oo miinabaarayaal ah sidoo kale afar askari oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya ayaa halkaa ku dhaawacmay isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka joogaan degmada xudur dhanka gobolka banaadirna howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka howlgalkan ayaa si gaar ah waxuu kaga dhacay xaafadda bangala degmada dayniil ee magaalada muqdisho waxaana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray cabdulaahi ibraahim muumin kaas oo si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada dharcadda ah ee nisa loogu yeero dhanka gobolka gadana xalay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa xerada w f b ee degmada garbaharey welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay ciidamada dowladda federaalka ayaa isaga baxay deegaanka xawaaley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay soo faarujiyeen fariisimayaashii ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas arrintan ayaa daba socota dil ay maleeshiyaadka macawiisleyda degmada ceelbaraf ugu geysteen toddoba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka muuqaal ay iska soo duubeen askarta ayaa lagu arkayaa iyagoo isaga baxaya furumihii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe marka laga yimaado tacadiyaadka ay askarta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u geysanayaan dadka rayidka ah waxaa marar badan dhacday in iyaga qudhooda uu dhex maro dagaallo ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidaba hadda ku dhacday ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu laayay degmada ceelbaraf ethoobiya ayaa laga reebay howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka kadib kulan ay isugu yimaadeen waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed daahir calasow kulan wakhti badan qaatay oo isugu yimaadeen golaha ammaanka waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa ugu dambayntii lagu ansixiyey howlgalka cusub ee shisheeyaha kaas oo bilaabanaya sanadka cusub labada kun shan iyo labaatanka oo wax ka yar saddex cisho ay kaarsan tahay kulanka ayaa ku sigtay in uu baaqdo markii wadamada shisheeyaha ee maalgeliya afrikaanta soomaaliya kusoo duulay ay isku maandhaafeen dhaqaalaha ku baxaya howlgalkaasi oo muddo laba iyo toban bilood soconaya dowladda maraykanka oo kale waxa ay gaashaanka ku dhufatay in dhaqaalaha xooggiisa ay bixiyaan maraykanka iyo xulufadiisa iyagoo ku baaqay in dhinacyo kala duwan ay ka qayb qaataan dhaqaalaha lagu maalgelinayo howlgalkaasi oo waxa ay tusaale usoo qaateen dalalka ku jira qaramada midoobay kulanka ayaa markii ugu horreysay laga shaaciyey in etoobiya aysan ka mid noqon doonin ciidamada loo soo dirayo soomaaliya ergeyga etoobiya ka socday qaramada midoobey u fadhiya aad buu kulanka kaga hadlay waxaana uu ku dooday in haddii etoobiya laga reebo howlgalkaasi ay xarakada shanmujaadiin isku fidinayso soomaaliya meelo badanna ay qabsanayso iyaguna aan looga maarmin soomaaliya waxaana uu ku celcelinayaa xitaa inay gaari doonaan xeebaha soomaaliya taa oo laga dhadhansan karay etoobiya in dalalka maalgeliya shisheeyaha afrikaanta ah ay leedahay haddii aysan etoobiya soomaaliya ka howlgelin baddeedana aysan gaarin in baddaasi aysan isticmaali doonin waddamada marinka u ah ee mara afar iyo toban xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka ayaa waxa ay isku raaceen qaraarkan oo markii ugu horreysay ay isku soo daba riday soona diyaarisay dowladda ingiriiska oo ka mid ah dowladaha faraglinta ku haya dalka soomaaliya tirada ciidanka bedelaya atmis waxaa lagu sheegay inay noqon doonaan labayo toban kun lix boqol labaatan iyo lix askari oo ka imaan doona militariga iyo kun iyo afartan askari oo ciidamo boolis ah masar toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay shaacisay in ay ka mid noqon doonto ciidamada bedelaya atmis laakiin kulanka ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay laguma xusin doorka ay masaaridu lahaan doonaan muddada kulanka uu socday waxaa la isla meel dhigay oo la ansixiyey in goobaha hadda ay ka howlgalaan ciidamada etoobiya lagu bedelo ciidamo ka socda uganda kuwaasi oo howlgalka ku lahaan doonta askari waxaana la isweydiinayaa ciidankaasi oo aad kaga yar kuwa etoobiya ee hadda jooga soomaaliya siday u awoodi karaan inay xajiyaan goobaha ay banayn doonaan ciidamada xabashida etoobiya jabuuti oo kale waa lasoo hadal qaaday waxaana ay howlgalka ku lahaan doontaa kun iyo siddeed boqol oo askari kenya ayaa sidoo kale la sheegay in dhankeeda ay ka imaan doonaan kun iyo afar boqol oo askari burundi marka loo eego dalalka kale waxa ay noqon doontaa dalka ugu yar ee ciidamadu ay ka imaan doonaan kuwaas oo tiradu lagu sheegay kun afartan iyo kow askari waxaana dowladda burundi ay arrinkaasi ka muujisay walaac iyadoo tilmaamtay ciidankaasi in ay yihiin kuwa aad u yar ooba ay suurtagal tahay inay raamsadaan xarakada shabaab mujaahidiin waxaana ay codsatay in ciidankooda la gaarsiiyo ilaa laba kun oo askari si ay isku difaacaan khatarna noloshooda aysan u gelin kulanka marka qaramada midoobay haashimo waxa uu aad kaga duwanaa kulamadii hore ee koofiyada loogu bedeli jiray shisheeyaha afrikaanta dhaqaalo badan ayaa kuwaa lagu heli jiray wadamo badan ayaa diyaar u ahaa in ay dhaqaalahaasi bixiyaan laakiin hadda kulankan waxaba uu ku sigtay inuu baaqdo sababo ku aadan in la waayey cid maalgelinaysa dowlado badan ayaa lasoo baryayey in ay dhaqaalo ku bixiyaan howlgalkaasi in badan oo iska diideen maraykanka oo kale waxa uu sheegay inuusan awood u lahayn inuu dhaqaalaha sii bixiyo midowda yurub oo kale iyagana waxay tilmaameen in culays uu ku furan yahay oo dhanka ukrain ah aysan bixi karin dhaqaalaha marka waxaa muuqanaya in xataa la isweydiinayo sida uu ku sii socon doono howlgalka atmis bedelaya haddii dhaqaalaha uu yaraado amaba la waayo maadaama iminka aanan la haynin damaanad qaad buuxda oo la xiriira in howlgalkaasi wax kastoo u baahan yahay uu heli doono oo dowlado badan ayaa iminka dib u guranaya marka waxaa la tilmaamayaa in tani ay tahay fursaddii ugu dambaysay ee dowladda federaalka ay hesho muddada halka sana ah haddii ay wax ku qabsan weydo waxa ay ka dhigan tahay in aanan la heli doonin dowlado maalgeliya duulaanka soomaaliya maadaama adduunkii dhaqaalihiisa uu sabaynayo wadamo badan oo awood isbidayay dhaqaalahooda dhulka galay militari ahaan ay u wiiqmeen marka fursadan dowladda federaalka hortaala haddii ay wax ku qaban weydo waaba haddii la isla gaar halka sane waxaa muuqata in aysan jiri doonin ciidamo kale oo soomaaliya lagu maalgeliyo siina wada duulaanka ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed wixii tafaasiil ee umuurahaasi ka dheeri ah iyo falanqeeyaasha oo aad u taxliilinaya iyo etoobiya oo la isweydiinaya wax dhankeeda ka imaan kara wararkeena dambe iyo barnaamijyadan ayaan ku faaqidi doonaa insha allah odayaasha ku dhaqan magaalada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa si adag uga soo horjeestay dhulboob ay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka uu magaaladaas ka wado faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wuxuu yidhi xaalu ufeysaaye xamaaraad xaalu ufeysaaye xasan shiiqow ha ku xiigsaani in xeeb waa arshiiq odayaashan uu kulan ku yeeshay deegaan hoostaga magaalada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan qorshe uu xasan sheekh la damacsan yahay magaaladaas taas oo uu kaga iibsanayo dad ganacsato ah waxa ay tilmaameen in markii uu xasan sheekh soo xaalufiyey magaalada muqdisho uu iminka usoo dhigtay gobolada dalka soomaaliya taasna aysan aqbali doonin haddii ay yihiin odayaasha magaaladaasi warshiiq waxa ay sheegeen in uu ganacsatada kula heshiiyey boobka dhul badan oo ku yaala magaaladaasi warshiq iyadoona dhulalkaas qaarkood ay degan yihiin dad shacab ah sidoo kale waxa ay hadalkooda ku dareen haddii dhismo ay ka bilaabaan ganacsatada magaaladaasi in laga dhaxli doono burbur iyo dhibaato taasi ka horna ay bannaan tahay in bannaanka laga maro
dhulkooda oo la rabo in si sharci darro ah loo boobo ku yaallo degmada warshiikh mana oggolaa doonaan waxaan leennahay dadka sida been abuurka wax loogu sheegay ama warqadaha qaladka loo qoray loo geeyey ou ka mid yahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ha ka fiirsado dhisma haddii lagu bilaabo oo annagoona la weyddiin la bilaabo burbur iyo dagaal iyo balaayo in nagala kulmo maxaa yeelay nin mooridiisa looma dib dhaafo dhul la degan yahay oo dadkii xoolaaliyda degan tahay ee beeraaliyda degan tahay oo dadka iska lahay inaba doonadoora lagala tashanin ee maaragtaa ma la helaayo dhulkayna beec ma ahan haddii oo boob ou yimaado waa dhibaato boob ma dhici karto dowladda waxaa la rabaa inay wax xasiliso maahana inay dadka barakiciso ambay dab ay horiso lama rabo dadka ku dhaqan magaalada warshiiq ayaa eedeymahan jeediyey saacada ka hor iyagoona si cad u sheegay inay aqbali doonin waxa uu xasan sheekh la damacsan yahay xasan sheekh oo horay usoo xaalufiyey magaalada muqdisho dhanka kalena horay ugu soo oysiiyey hooyooyin badan oo masaakiin ah ayaa hadda usii tafaxiitay gobolada dalka isagoona u aabayeelaynin danyar iyo duqoyba kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka barbaare ee walayada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey xalqada labaatanaad ee silsilada mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo sanadkan laga qaybiyey dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya qaybtan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo sanadkan si habsamele loo qeybiyey sakada filimka ayaa waxaa ku daawanaysaa xoole isugu jira ar iyo geel oo la siinaya dadka allah subxaanahu watacaala amray in la siiyo haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka la siiyey oo la hadlay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya iyagoona ugu mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين mu'asasada warbaahineedda alkataib gaar ahaan garabkeeda al akhbaariya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si talantaali ah u baahinaysay silsilado taxno ah kuwaasoo lagu soo gudbinaya sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan isugu jira fuqro iyo masaakiin
اجتمعنا ونزعت المودة ما بقينا فينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay yihiin faa'iidooyinka laga helo qiyaamuleylka waxaana warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdullah قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل
qiyaamuleylku waa sharafka qofka muuminka ah waa dhaqankii saalixiinta inaga horreeyey wuxuuna ku dhowaynayaa rabbigaaga jirkaagana wuxuu helayaa caafimaad haddii aad ku dadaasho jibriil ayaa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalama markaas ayuu ku dhahay muxamedow intaad doonto noolo waad dhimanaysaahe qofkaad doontana jeclo waad ka tegaysaahe intaad doontana camal fal waa laga awalmarinaahe waxaadna ogaataa in sharafka qofka muuminka uu ku jiro inuu dukado qiyaamuleylka dadkana ka deeqtoonaado xadiidkanna waa xasan wuxuuna ku qoran yahay saxiixuljaamic qiyaamuleylku waa sunno nebi oo weyn waxaana ku macaansada qalbiyada waana janno ay naftu ku galayso adduunyada ka hor midda aakhiro waa madraso lagu tarbiyeeyo nafta islamarkaana lagu sifeeyo laabaha sidoo kalena waxaa ku hagaagta akhlaaqda qofka muuminka ah ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيدا rasuulku sala allahu calayhi wasalama dadka muslimiinta ah wuxuu u dardaarmay inay ku dadaalaan qiyaamuleylka wuxuuna ku sheegay in dhowr faa'iidooyin laga helo oo ay ka mid yihiin kow inuu allah kuu dhowaynayo labo inuu kaa hor istaago inaad ku dhacdo dembi saddex in lagu dhaafo xumaanta kaa dhacday afar waxaa kale oo looga bogsoodaa xanuunada jirka ku dhaca waxaa jira faa'iidooyin kale oo laga helo salaatuleylka waxaana ka mid ah arrinka koowaad wuxuu qofka dhexal siiyaa ikhlaas maxaa yeelay cibaado kasta oo ka fog indhaha dadka ayaa ugu dhow in laga helo ikhlaas iyo khushuuc sidaasi darteed dadka khayrka ku horumaray waxay jecel yihiin in cibaadadu noqoto mid qarsoon si ay istutus iyo wixii la mid ah ugu nabadgalaan sidaasi darteed qofkii raba inuu barto ikhlaaska xaqiiqo ahaantiisa ha ku dadaalo qiyaamuleylka arrinka labaad sidoo kale waxaa laga helaa inuu qofka ku tadabburo qur-aanka kariimka ah rabbi wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay isaga oo ka hadlaya salaatuleylka إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا tadabbur dhammaystiran wuxuu yimaadaa markii la helo degnaan xasilooni waxyaabaha qofka mashquulinayana ay meesha ka baxaan markaas ayuu qalbigaagu noqdaa mid u diyaarsan fahan iyo inuu ku tadabburo qur-aanku uu maqlayo markaas ayay laabtaada saamaysaa carabka oo waxaa u dhadhama macaanka cibaadada suubanaha sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi addoonka xilliga uu ugu dhow yahay rabbigiisa waa habeenka dhammaadkiisa haddii aad awooddo inaad ka mid noqoto kuwa saacadaha sallaha xusaya ka mid noqo xadiidkan waa xasan saxiix ah arrinka saddexaad dadka tukada salaatuleylka waxaa ku saamooba dadka kale arrinka afaraad waxaa lagu tarbiyeeyaa nafaha islamarkaana lagu dahiraa arrinka shanaad xilliga la tukado salaatuleylka waa wakhtiga allah loo laabto dembidhaafna laga dalbado arrinka lixaad qiyaamuleylka waxaa laga helaa ajar iyo abaalmarin weyn arrinka toddobaad wuxuu ka mid yahay tilmaamaha lagu yaqaan ahlu jannaha قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل haddaba haddaanu nahay dad doonaya inay daahiriyaan nafahooda dhanka kalena raba inay janno ku liibaanaan waa inaan ku dadaalno qiyaamuleylka sababtoo ah waa dhabbaha lagu gaaro jannada allah hanooga kaalmeeyo daacadiisa iyo wanaajinta cibaadadiisa قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد إذا ما الليل أظلمك بدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa